markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee hambaliyada iyo heesaha waxaana si wada jira u soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo ibraahim xasan daandurey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha sida aad nooga barateenba barnaamijka waxaan idinkuga haynaa dhambaalladii aad inoo soo dirteen oo aan idinkugu larnay heeso aanan kala dhicin nuurow bal noo soo qaba dhambaalka ugu horreeya ee barnaamijka dhambaalka ugu horreeya daanda waxaa nasiib u helay dadka kale ah zaynab xasan ismaaciil xafse cabdi muuse aamine xasan ismaaciil caruurteeda iyo odageeda dhammaan ilmo cismaan xasan ismaaciil oo dhan oo ay ka mid yihiin khatri ismaaciil iyo odageeda nasre cismaan iyo caruurteeda faysal cismaan iyo xaaskiisa mukhtaar cismaan iyo xaaskiisa cabdiqani cismaan iyo cisme cismaan zahre cabdi bilan cismaan iyo ninkeeda iyo caruurteeda luki cismaan iyo caruurteeda iyo odageeda shacbaan cismaan iyo saygeeda iyo najmo cismaan khatre good xamse cismaan axmed cismaan khadar xasan iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa jaamac xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa mustafa xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa yuusuf xasan caruurtiisa iyo xaaskiisa cabdiwaduud maxamed xasan hoodo maxamed xasan iyo raxme maxamed xasan cabdilaahi xasan ismaaciil iyo aaba cabdi xasan ismaaciil iyo hooye anise casayr dhiiriye iyo guuleed cabdi xasan iyo maxamed cabdi xasan khaalid cabdi xasan liibaan cabdi xasan wardo cabdi xasan iyo odageeda asme cabdi xasan iyo saygeeda marwe cabdi xasan iyo safa cabdi xasan waxaa kaloo ku jira cawo cabdi xasan haweys maxamuud goode mune maxamed xasan iyo xasan dishin xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan dadkan u kala jooga somalilan america jarmalka faransiiska sweden ethoobiya spain jabuuti iyo finland waxa ay halkan tahaniyad farxad leh ay hawada uga marinayaan arooska iyo aroosadda munira cabdilaahi maxamed iyo xamse cabdi xasan oo ku aqal galay baa layidhi ee dalka sweden taariikhdu markay ahayd waa labaatankii bishii february ee sanadkan labada kun koob iyo labaatanka ducaduna waa xaggiina ayaa laleeyahay waxaanu leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba allaha idinku arsaaqo aamiin dhambaalkan waxa uu ku bilowda annagoo kale ah maxamed abuukar casayr iyo canab aadan xaaji iyo waxay yidhaahdeen cusmaan maxamed abuukar iyo najmo maxamed abuukar iyo cumar maxamed abuukar iyo cabdalla maxamed abuukar iyo xaliimo maxamed abuukar iyo naciimo abuukar cadaani iyo waxay yidhahdeen maxamed cabdi cali iyo deeqa xasan cali dhammaan waxay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan khaalid cali maxamed iyo doctoresa aasiyo cali oo muqdisho ku aqalgalay waxaanay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaan leenahay aqalgalkaas allaha ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo ee banowda kale siiyo owlaad kheyr qabta heesta koobaad aan dhegeystayaasheena usoo qabanay nuurow waa codadkii cabdiqaadir xasan nageye iyo aamine feer
garan haygoyne waxaana haydad gacaane markaan ku gocaan gundahaaga haysay adigaygu geertay adigaygu geerka kolhabaada faysi oo ilakaatay gudamo gudasayda qaadi markaan gaari gaadha markaa markaan gaari gaadhaad budirmararooyo goliga cararte goliga cararte allahi gargaare allah allah allah allah i gargaare imanad garaabine Balgaro, Balgaro, Balgaro, Garabso, Halkia di Geisa, Gulai Rukere. Halkia di Geisa, Gulai
waa tahay waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay u rayaaqeen heestaasi layaabka lahayd oo ay ku luuqeynayeen cabdulqaadir xasan nageeye iyo aamine feer xuseen allaha u wada naxariista labaduba dhambaalladii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno waxaa noo baaqaya dadka kale ah raxmo bashiir iyo haajiro bashiir nuurto bashiir nadiifo bashiir anise bashiir faadimo bashiir maxamed bashiir cabdi bashiir cali bashiir siciid bashiir maxamed deeq bashiir cali nuur bashiir farxaan bashiir yaasiin bashiir iyo cabdicasiis maxamed cabaas hooye faadimo xasan hooye luul ibraahim eedo owliye samow dhammaan asxaabtani waxay tahniyad dhalasho ay hawada u marinayaan boqorkii iyo boqoradda baa la yidhi waa lamaanaha kale ah bashiir cabdow iyo riyaaq xuseen isaaq oo uu wiil ugu dhashay dhagaxley gaar ahaan baa la yidhi xaafadda g five wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed aadan bashiir waxaanu leenahay maxamed ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa tahay dhambaalkana nuuro waxa uu nagu yimid hooyo khadiijo sheekh xuseen iyo habaryaro zahre sheekh xuseen iyo xalaawi sheekh xuseen iyo shamse sheekh xuseen faadumo sheekh xuseen iyo cadday cali iyo cabdulaahi duba sarmaarke alcadaala cabdisalaan sheekh aadan guure iyo waxaa ay yidhahdeen salamaani faris iyo dhammaanba reer sheekh aadan guure balow cumar cali xarbe axmed suge aadan iyo xasan maxamed shidaad iyo xuseen maxamed shidaad iyo axmed dhagadheere iyo maxamuud bicir wadeeco alle iyo waxay yidhahdeen warda macalin maxamed iyo carruurteeda dhammaan dadkaasi waxa ay jecel yihiin inay taaniid u diraan aadan cabdulaahi khaliif iyo hooyo sacadiyo oo maxamed cigaal oo wiil ugu dhashay gobolka gado waxayna leeyihiin waxaa wiilkaasi loo bixiyey maxamed aadan cabdulaahi waxaana ay leeyihiin ducadu xaggan allah ka dhiga wiilkaasi mid soo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara aamiin ayaan anu raaciyey heesihii haddii aan dib ugu laabanno dhegaystayaasha waxaan u haynaa oo aan u ciyaari doonnaa markaan heesta ambiyo iyo fanaanka cabdulqaadir kaski
nafta armida hogaanso waxa uu ka gube waa aamuske nafta armida hogaanso waxa uu ka gube waa aamuske ma adkaysiba hufan looga dhigay ilntiyo hobdiyo ololaha jacay ma adkaysiba hufan looga dhigay ilntiyo hobdiyo ololaha jacay ma wadadaaba noq qadayl baxdeen taanigayaay ma wabadaadan qadayl baxdeen taanigayaay ambii walaal alfiyo kunjeer afku anta ubax ku sidee ubax ku sidee ilbiisaniyo ufayo xare egan laha qalbi umanba rugul la-ay ma wadadaaban qadayr baxdiyo taanigayaay ambii walaal alfiyo kunjeer lafku anta ubax ku sideen ubax ku sideen ilbiisaniyo ifayo xareen egan lahaa qalbi umanba ululaay fastaysanbaax sidoo malin qaba nafastaysanbaax sidoo malin qaba sidoo malin qaba
aan intaasi ku dhaafna heesta ambiyo iyo cabdulqaadir kaski haatanna aan dib ugu laabanno ee dhambaaladii aad inoo soo qorteen hambaliyo aroos ayaan hayaa dad aad u fara badan ayaa warqadani aan uga jeedaa inta aan ka gaaro bal aan boobsiiyo waxaa lagu bilaabay aabe maxamuud salaad faarax iyo aboowe cali maxamuud faarax waxaa ku jira cabdi maxamuud faarax daahir maxamuud faarax jamaal ayaa ku jira safiya een, xalwa iyo cadar kaafiyo maxamuud faarax xaliimo salaad faarax asli iyo biyood nuure ciise nadiifa cabdi axmed siraad cabdi axmed iyo fahmo cabdi axmed xabiibo waa ayeeye xabiibo sheekh iyo ayeeyo dheeh dhoore faarax iyo ayeeye xabiibo khayre een awoowe cabdi axmed abti daahir cabdi axmed iyo abti cismaan cabdi axmed abti cali cabdi axmed ah, iga raalli ahaada waa abti cali mahad cabdi axmed abaayo malyuun cabdilqaadir iyo xalwo sheekh nuur safiyo sheekh nuur ruqyo sheekh nuur een, fardowso sheekh nuur hidaayo calasow iyo yaasmiin calasow zaynab calasow iyo ikraan cali mahad nasteexo xuseen xaashi iyo cabdulaahi sheekh nuur shaafici sheekh nuur iyo maxamuud cali faarax iyo xasan faarax iyo yaxye xus- een, xuseen faarax maxamed cabdi bood iyo cumar maxamuud aadan dhammaan dadkaasi oo ku sugan dalkii dibaddiisa waxay tahniyada aroos ay hawada u marinayaan lamaanayaasha iscalmada baa layidhi waa lamaanaha iscalmaday waa yahay cabdirasaaq maxamuud salaad iyo gacalisidiisa farxiyo cali guuleed oo asbuucan ku aqalgalay magaalada cadaado ee gobolka galguduud waxaana ay leeyihiin isku waara oo ubad kheyr qaba allah idinkala siiyo aamiin waxaa noo baaqayaa cabdiraxmaan macalin yuusuf xasan asxaab oo jooga galdugob gaar ahaan shibraale iyo aabo macalin yuusuf xasan iyo hooyo maryan maxamed xasan adeer axmed cabdi xuseen iyo hooyo farxiye maxamed xasan saynle iyo abti shaafici maxamed xasan saynle iyo hooyo ifraax maxamed xasan saynle iyo hooyo luul maxamed saynle iyo waxay yidhahdeen doctoresa sacadiyo macalin yuusuf doctoresa sucdi macalin yuusuf xasan iyo cabdiraxmaan macalin yuusuf iyo axmed caalin yuusuf xasan iyo doctor cabdixakiin macalin yuusuf cabdiqadar macalin yuusuf iyo maxamed xuseen dheere masar qoje iyo caaliyo yuusuf xasan dhammaan dadkaas waxay hambali gaarsiinayaan abdi faysal maxamed xasan saynle iyo habaryar barwaaqo saleebaan maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomo bay yidhaahdeen dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya arooskaas allah ka dhigo mid bashbash iyo barwaaqo lagala kulmo aamiin ayaan leenahay heesta saddexaad in dhegeystayaashan usoo qabanayno nuurow waa heestaan kudhigeedu yahay kalgacalka daadihii xusuus iyo heesihii hore kooxdii heegan waxaa wada qaadaya siciid maraxeedar iyo deeqa axmed raage
ducurdama adan duumay dayaxso iftimo inda nuur ka deysha udcurdama adan duumay dayaxso iftimo inda nuur ka deysha dadyaaranta moogtahay abilaguma dayihi dunyalida moogtahay deqlaguma dhaafe ogobey dantaadana xiishod laguma dahe dadyaaranta moogtahay abilaguma dayihi dunyalida moogtahay deqlaguma dhaafe ogobey dantaadana xiishod laguma dahe ga'da maanta joogtay jirkoodi baa dumarkiisiida ka duurtay cabsaydu damacdahay wax daqaay iyo jiirkiyo didhaygu oranine kalagacayl ka daadihi ga'da maanta joogtay jirkoodi baa dumarkiisiida ka duurtay cabsaydu damacdahay wax daqaay iyo jiirkiyo didhaygu oranine kalagacayl ka daadihi
tahniyad aroos ayaan daandahayaa waxaana dirayaa reer deeq cabdi bisle iyo reer cabdilaahi cabdi bisle reer faroole cabdi bisle reer maxamed xasan guuleed reer cali cabdilaahi guuleed iyo ilmo ow shugri cilmi guuleed reer daahir nuur xaaji cabdile reer cabdi nuur xaaji cabdile iyo reer takhal warsamo xaaji cabdile gudoomiye cabdiraxmaan gacmo dheere iyo jaamaca maxamed xirsi dhammaan dadkan waxay hambalyo aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan lamaanaha iscalmada oo kale ah amiin deeq cabdi bisle iyo marwadiisa qaaliga ah baa layidhi raxme cali daahir oo arooskooda uu ka dhacay magaalada waa deegaanka kaam cumar oo ka tirsan degmada gaashaamo waxaanu ay leeyihiin ha noqdeen kuwa isku waara oo ubad kheer qaba kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin ayaan anaguna u raacinay markana waxaa noo baaqaya cabdirasaaq xuseen ibraahim iyo hadiyo xuseen ibraahim iyo carabo xuseen ibraahim samiino xuseen ibraahim aamino xuseen ibraahim jaadiyo xuseen ibraahim dhammaan reer xuseen ibraahim maxamuud ayuub isaaq ayaad aadan cali cabdisalaan abuukar aadan cabdifataax ibraahim yarow iyo waxay yidhahdeen cabdinaasir jacfar sheekha banaaney e j maxamed aadan cali maxamuud cabdi isaaq iyo cabdulaahi ayuub isaaq iyo umaano cabdishakuur mursal iyo alamo cabdixaamid aadan iyo saliimo cabdixaamid aadan iyo cabdiraxmaan mustafe tubey cabdirasaaq cabdi casiis maxamed iyo yuusuf cabdi isaaq iyo faysal cabdimajiid cadow iyo aadan cabdulaahi cali cayduruus maxamed abuukar khaalid aadan ibraahim ayaad maxamed aadan iyo cabdiqaadir ibraahim carow daadirey maxamed fadal cabdulaahi iyo cabdulaahi cabdulaahi bayaadir sheekha fanaanka iyo safiyo manuur maxamed cumar iyo xaawo luul xasan sheekh iyo salaad ibraahim maxamed iyo zahre cabdi macalin iyo xuseen sheekh salaad iyo shamse isaaq maxamed maxamuud abuukar macalin iyo xasan cali cusmaan iyo xasan samow macalin iyo seyma cabdisalaan maxamed nuur dhammaan waxa ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan ciise xuseen ibraahim iyo aamiya daa'uud cali xasan oo dhowaan ku aqalgala bay yidhaahdeen baydhabo waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigay kii bashbashi buroo aqalgal kulmo aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey dhambaalka ugu dambeeya ibraahimow waa hambalyo meher waxaanu naga soo gaaraya dadka kale ah maxamed axmed xasan cawke iyo xaaskiisa xasan axmed cawke zakariya axmed xasan cawke canab axmed xasan cawke iyo hooye sacdiye cabdilaahi salaad eedo canab xasan cawke iyo caruurteeda cabdi cabdifataax daahir liibaan xaaskiisa iyo caruurtiisa ayay faadumo dafo cabsiiye iyo dhammaan ilmo dafo cabsiiye iyo dhammaan qoysaska reer xasan cawke iyo ke iyo reer daahir liibaan waxay hambalyo tahniyad meher wacan ay u dirayaan marwo halgan axmed xasan cawke iyo seygeeda cabdiwahaab cali xasan oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa taariikhdu markii ay ahayd toddobiyo labaatankii bishii februari ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka dhanka kale wariyaasha kale ah cabdisalaan ibraahim hareere iyo nuux muuse birjaab xasan maal dhidar iyo najiib cabdiweli cabdi xiis iyo maxamed aadan dirir iyo dhammaanba haweynta warbaahinta somalilan baa layidhi ayaa tahniya taasi la mid ah u diraya lamaanaha midoobay arooskooduna uu ka dhacay baa layidhi magaalada hargeysa waa marwe halgan axmed xasan cawke iyo seyigeeda cabdiwahaab cali xasan waxaan alle ugu baryaynaa in qoyskani uu alle ka yeelo kuwii isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin aamiin aamiin waa hagaag gabagabadii ayaanu soo gaarnay daandurayo bal inoo soo qabo heesta aan ku soo xiri doonno barnaamijkeenna maanta heesta ugu dambaysa eaan dhegeystayaasheen nuura u soo qabanayno waa uur hooyo iyo codkii maxamed salemaan iyada ayaan ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaa idiin soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
way mahadsan yihiin nuur xasan nuur bukhaari iyo ibraahim xasan daandurey oo inoo daadihinaya barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha
Love to us. Thank you.